الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تهلوب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen talaadaah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah taliska ciidanka mujaahidiinta oo galabta war-saxaafadeed ka soo saaray howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan jubbada hoose war-saxaafadeedkaas ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah maamulka wilaayada islaamiga ee hiiraan oo bogaadiyey camaliyaddii barakeysneed ee guutada istishaadiyiintu ay ku beegsadeen mid ka mid ah xarumaha hay-adaha sirdoonka nise ay ku leeyihiin muqdisho barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah shirarkii xasan guurguurta iyo axmed madoobe ooga socday magaalada kismaayo oo fashil iyo kalata ku soo idlaaday iyo maamulka ashaadaladirirka jubbaland oo si bahadila ula hadlay xasan guurguurte barnaamijka ayaad ku maqli doontaan isku soo baxyo mar kale ka dhaca magaalada cabudwaaq oo lagu diidan yahay maamulka qorqoor iyo dowlashooyinku sheegyada kooxda hiridada soomaaliya faafareebka ayaad ku dhegaysa doontaan warbixin daboolka ka qaaday xiriirka qotada dheer ee maamullada yuhuudda iyo imaaraadka carabta iyo dowrka sahyuuniyaddu ay ku leedahay saldhigyada uu imaaraadku ka samaystay goobo ay ka mid yihiin berbere iyo boosaaso warbixin ku aadan ayaad faafareebka ku dhegaysa doontaan waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu haynaa munaasabad nabadoon cusub ay ku dooranaysa jufa ka tirsan beelweynta maxamuud hiraab oo ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada galgaduud mas-uuliyiin iyo waxgarad kelimaad ka jeediyey faafareebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii iyo dalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheena ayaa faafareebkaigala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaa dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisaa si toosan ooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonna waxa uu noqonayaa taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa galabta war-saxaafadeed ka soo saaray howlgal gaar ah oo ciidanka mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan jubbada hoose haddaba war-saxaafadeedkan waxaa inoo soo koobaya walaalkeen eliyaas cabdulaahi
bismillaahi araxmaani araxiim howlgal gaar ah oo ka dhacay jubbada hoose afar iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhanka kalena ku astaysan lixda oktoobar laba kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiinta waxay maanta oo isniin ah howlgal gaar ah ka fuliyeen duleedka degmada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose kaasoo lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah howlgalka oo dhacay xilligii barqada ayay mujaahidiintu ku bartilmaameedsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka soo baxay magaalada kismaayo si ay falal ashahaadaladirinimo ah uga fuliyaan deegaanada ku yaala duleedka magaalada maleeshiyaadkan ayaa si gaar ah ula shaqaynayay saliibiyiinta maraykanka ee saldhigga ku leh garoonka kismaayo waxayna mas-uul ka ahaayeen falal wuxuushnimo ah oo ay saliibiyiinta maraykanka ku dhibaateeyeen qaar ka mid ah shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada dhaca duleedka kismaayo mujaahidiinta ayaa howlgalkan gaarka ah ku qaarijiyey afar ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo bakhtigooda goobta looga cararay waxayna soo qaniimaysteen saddex qori oo aakee afartan iyo toddoba ah qori jabsho ah bastoolada iyo qalab kale oo ay ku hubeysnaayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ah ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaah u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo maamulka wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa bogaadiyey howlgalkii guutada isishaadiyiinta ay ka fuliyeen dhismaha godka jilacow ee magaalada muqdisho kelimad kooban oo uu jeediyey sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayuu ku bogaadiyey howlgalkaasi الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين marka hore allah subxaanahu watacaala ayaan u mahadcelinaynaa bacda xamdulilahi subxaanahu watacaala waxaan rabaa ghaswadii qiimaha badnayd ee muqdisho ka dhacday xaruntii loo yaqaanay godka jilcow inaan bogaadiyo nasrigii ilaahay meeshaa naga siiyey bishaaradii ka dhacday waxaan rabaa inaan dhaho ilaahay mahadintiisa aan ugu mahadcelinayno waxaas qiimaha badan ama nasrigaas weyn oo u noo galay inaan ugu mahadceliyo walaalihii kuna bogaadiyo hawshaas qabtay hadday inqimaasiyiin ahaayeen hadday ahaayeen raggii camaliyadda ku daahfuray istishaadiga ahayd ee walaalihii soo agaasimay oo hawshaas ka mas-uulka ahaa iyo cid kasta oo mushaarako ku leh waxaan leenahay waa aad mahadsantihiin ilaahay ajrigiinna iyo abaalkiinna ha weyneeyo cadowga ilaahayna ha jabiyo nasriga noocaas oo israacraacayana allah subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu isukeenna raacraaciyo walaalaha marka halkaas ilaahay shahaadada uu ku siiyey waxaan alla u weydiinaynaa inuu shahaadadooda u aqbalo wixii dhaawac ilaahay ku siiyey oo ku dhaawacmay waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala dhaawiciinna ha buskeeyo bogseeyo waa xamlo ama duulaan loogu magacdaray nusratulmadluumiin kuwa taagta yar oo gacmaha taagaya oo walaalahood sugaya in loo hiiliyo waa wax ay shareecadeenna nafaraysa ilaahay subxaana wa tacaala uu naga rabo waa tale aada u wanaagsan oo la waafaqay wakhtigeedana ku aaday ilaahay cadowgiisiina waa jabay marka waxaan leenahay walaalaha ilaahay abaalkooda ha weyneeyo haswada noocaas oo qiimaha badanna waa bogaadinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan weydiisanaynaa inuu isukeenna raacraaciyo kuwaas oo kale
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan qeybihiisa horan waan ku guda jirnaa dhegeystayaal markan iyo shirarkii xasan guurguurte iyo axmed madoobe oga socday magaalada kismaayo ayaa fashil iyo kalta ku soo idlaaday iyadoo maamulka shabaabdarka jubbaland uu si bahdila ula hadlay xasan guurguurte qodobkaasi sidoo kale isku soo baxyo mar kale ka dhacay magaalada cabudwaaq oo lagu diidan yahay maamulka qoorqoor iyo doorashooyin kusheegyada kooxda ridada soomaaliya waxaad ku dhegeysanaysaan xubinteen hadaleynta warbaahintii guudmarka miregaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haya maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada awdeegle qaraxaasi waxaa ku dhintay shan askari oo kufaarta afrikaanta ah halka ay ku dhaawacmeen toddoba askari oo isla kufaartaasi ah iyo hal askari oo murtada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shirarkii xasan gurguurte iyo axmed madoobe uga socday magaalada kismaayo oo fashil iyo kalata kusoo idlaaday iyo maamulka jubbaland oo si bahdil ah ula hadlay xasan gurgurte waxaa fashil iyo isfahmiwaa kusoo idlaaday wadahadallo ay garwadeen ka ahaayeen saraakiil shisheeye kuwaasi oo shalay magaalada kismaayo uga furmay laba ka mid ah hogaamiyayaasha dabadhiifyada ah ee dalka kusoo hogaamiyey ciidamada shisheeye maanta barqadii ayuu xasan gurgurte isagoo faramaran dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii ay dhabarka isku jeediyeen axmed madoobe ilwareedyo ayaa xaqiijinaya in dhammaan ajandayaashii laga wada hadlay la isku fahmi waayey kadibna madaxweynaha xukuumadda muqdisho uu go-aansaday in uu isaga tago magaalada kismaayo qoraal kooban oo kasoo baxay madaxtooyada villa soomaaliya ayaa lagu qiray in uu soo idlaaday socdaalkii gurguurtay ee magaalada kismaayo iyadoona lagu cadeeyey in wax natiijo ah aysan kasoo bixin wadahadalada balse waxaa lagu yidhi wadahadalada dib ayaa la isugu soo laaban doonaa iyadoo aan sheegin cidda dib isugu soo laabanaysa cidda ay wadahadalladu u dhexeeyeen goobta la isugu soo laabanayo iyo wakhtiga la isku soo laabanayo toona geesta kale war kooban oo ka soo baxay xafiiska axmed madoobe ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyey oo keliya in wadahadalladu sii socdaan islamarkaana dib loogu kulmo fadhiyo kale taasi oo muujinaysa in shirkaasi uu dhicisoobay axmed madoobe oo u muuqday in uu yasayo madaxweynaha xukuumadda muqdisho ayaan marna soo hadal qaadin magaca xasan sheikh wuxuuna ku soo gaabsaday in la sogootiyey wafdigii ka socday xukuumadda muqdisho taliyayaasha sirdoonada dowladaha kenya iyo etoobiya oo shalay ilaa xalay ku sugnaa magaalada kismaayo ayaa si weyn uga soo shaqeeyey kulamadan fashilmay ee la isku soo horfadhiisiyey labadan qowsaar ee gurgurte iyo madoobe khilaafkan sii xoogaystay ee ka dhex caloosan maamulada muqdisho iyo kismaayo ayaa imaanaya xilli dhowaan magaalada nairobi lagaga dhawaaqay isbahaysi ballaaran oo ka dhana qorshayaasha gurgurte kuna midaysan yihiin maamulada puntland jubbaland iyo golaha mucaaradka ee la baxay madasha samata bixinta waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa caabuud waaq oo mar kale martigelisay isku soo baxyo ka dhana gurgurte iyo qoorqoor degmada caabuud waaq ee gobolka galgaduud ayaa mar kale martigelisay isku soo baxyo ka dhana doorashooyin gaaleedka uu wato xasan gurgurte iyo madaxa maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee galmudug dibadbaxa maanta dhacay waxaa ka qayb qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada kuwaas oo isugu soo baxay wadooyinka magaalada waxaa sidoo kale isku soo baxyada dhinac socday dhoolatus ay sameeyeen maleeshiya hubaysan oo qayb ka ah dibadbaxayaasha sarkaal u hadlay maleeshiyada hubaysan ee isku soo baxa qaybta ka ahaa ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan sanduuqyada doorasho ee ay wataan xasan gurguurte iyo qoorqoor magaalada caabuud waaq in aan laga ogolayn ayuu sheegay doorashadaasi isaga oo ku guudiyey inay tallaabo qaadi doonaan haddii sanduuqyada la keeno degmadaasi maleeshiyadiisa ayuu dhanka kale amar ku siiyey inay weeraraan goob kaste oo lagu qorsheynayo nidaamka doorasho ee xasan gurguurte uu wato ciidanka lagu soo bandhigay degmada caabuud waaq ayaa ku qalabaysnaa hubka culus iyo gaadiidka nooca kuwa dagaalka ah ee ay qoryuhu ku rakiban yihiin waa isku soo baxyadii labaad oo bulshada ku dhaqan degmada caabuud waaq ay ku diidan yihiin doorashada qof iyo codka ah ee uu wato murtad xasan gurguurte taasi oo uu soo qaatay madaxa maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee galmudug murtad qorqor waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan labaatan ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay ugandha inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa ku geeriyootay toddoba iyo toban kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii uu rogmaday gaari xamuul ah oo ay la socdeen rakaab gaaraya afartan qof dadka deegaanka oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in sababaha keenay in uu rogmado baabuurkaasi ay qayb ka ahayd darawalka oo ku waday xawaare aada u sarreeya halka dadka rakaabka ahna ay aada u fara badnaayeen waxayna intaasi ku dareen in darawalka uu goobta isaga baxsaday kadib markii uu shil ku dhacay booliiska uganda oo ay weheliyaan kooxaha gurmadka deg dega ah iyo ambalasta ayaa islamarkiiba gaaray goobta uu shilku ka dhacay halkaas oo ay ka soo qaadeen toddoba iyo toban qof oo qaba dhaawacyo halisa kuwaas oo ay cisbitaalada u gudbiyeen xubintiina caawa bashiir waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa dhexna waan isla soo gaarnay dhegeystayaal markan iyo warbixin daboolka ka qaaday xiriirka qotada dheer ee maamulada yuhuudda iyo imaaraadka carabta iyo doorka ay sahayuunidu ku leedahay saldhigyada uu imaaraadku ka samaystay goobo ay ka mid yihiin berberi iyo boosaaso ku soo dhowaada warbixin ku aadan waa kan walaalkeen cusmaan axmed dhuubow middle east i oo ah warbaahin caalami ah oo laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa daabacday warbixin ay diiradda ku saartay xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya maamulada yuhuudda iyo imaaraadka iyo sidoo kale qorshaha uu imaaraadku ka leeyahay saldhigyo uu ka samaystay goobo ay ka mid yihiin magaalooyinka berbere iyo boosaaso ee dalka soomaaliya warbixinta oo wax badan ka shiftay ayaa waxaa qoray mid ka mid a tafaftirayaasha warbaahinta middle east i waxayna daha ka fiday sawiro dayax-gacmeedyo ah oo muujinayo shabakad ballaaran oo saldhigyo militari iyo sirdoon ah oo imaaraadka uu dhistay kuwaas oo ku fidsan jasiiradaha soqodra ee badweynta hindiya ilaa xeebaha soomaaliya iyo yeman goobahan oo ku wareegsan mid ka mid ah waddooyinka maraakiibta ugu mashquulka badan adduunka ayaa si deg deg ah u korortay tan iyo markii ay dhaceen weeraradii toddobadii oktoobar ee ay muqaawamadu ku qaaday yuhuudda iyo dagaalkii ka dambeeyey ee khaza xulufada imaaraadka carabta oo yuhuudda iyo maraykankaba ay ku jiraan ayaa qayb ka ahaa abuurista iyo ballaarinta saldhigyadaasi jasiiradahan waxaa joogay saraakiil yuhuud ah waxaana nidaamyada raadeerka ee sahyuuniyadda iyo qalabka kale ee militari iyo amni ay u oggolaanayaan imaaraadka carabta inay la socdaan oo ay ka hortagaan weerarada ay soo qaadaan xuutiyiinta oo ah dhaqdhaqaaq ay taageerto dowladda shiicada ah ee iiraan oo gantaalada ridada dheer la beegsaday yuhuudda sidoo kalena bartilmaameedsaday maraakiibtooda isaga kala goosha biyaha badda cas iyo gacanka cadmeed imaaraadka carabta iyo yuhuudda waxa ay leeyihiin madal ay ku wadaagaan sirdoonka taasoo ay ku nashqadaynayaan islamarkaana iyagoo iskaashanaya ay kor ugu qaadaan kobcinta sirdoonkooda gobolka sida ku cad bandhigyo muuqaal loogu tala galay in lagu dhiirigeliyo heshiiskaasi diblomaasi yuhuudi ah oo ka soo shaqeeyey arrimaha dibadda ee maamulkaasi ayaa u sheegay warbaahintaani in xiriirka ka dhexeeya imaaraadka carabta iyo sahyuuniyaddu uu ahaa mid aad u qoto dheer oo si hoose loo hirgeliyey saldhigyo militari garoomo diyaaradeed iyo talisyo kale ayaa laga dhisay laguna ballaariyey deegaano lagu magacaabo cabdulkuuri iyo samxaax oo ah laba jasiiradood oo ka tirsan jasiiradda soqodra lagana maamulo koonfurta dalka yeman garoomada diyaaradaha boosaaso iyo berbere oo ah dhulka soomaaliya muuja oo ah yeman iyo mayuun oo ah jasiirad foolkaana oo ku taala maranbiyoodka baabulmandab oo ay maraan boqolkiiba soddon shidaalka adduunka shabakadan saldhigga ah ayaa sahlaysa in imaaraadka iyo xulufadiisaba ay koontaroolaan marinbiyoodka muhiimka ah waxaana lagu hormariyey xiriir dhow oo lala yeeshay yuhuudda sida ilwareedyo dhinaca sahyuuniyadda ah laga soo xigtay waxaa kale oo mareegahaasi ay fududaynayaan isku xirka difaaca gantaalada iyo wadaagga sirdoonka ee u dhexeeya yuhuudda imaaraadka carabta iyo dowladda maraykanka washington institute for east bolisi oo ah hay-ad maraykan ah oo si gaar ah u taageerta yuhuudda ayaa sheegtay in isbahaysiga difaaca hawada ee dhinacyada badan ay noqdeen furaha muuqaalkan difaaca bariga dhexe kadib weerarkii xamaas ee toddobadii oktoobar iyadoo waddammadu ay wadaagayaan raadaar sirdoon iyo nidaamka digniinta hore inkastoo saldhigyadan xidhiirsan ay haatan awoodda saarayaan la socodka maraakiibta caalamiga iyo dhaqdhaqaaqyada xuutiyiinta iyo iiraan ee aaggaasi boosaaso iyo berbere waxa ay noqdeen kuwa ugu muhiimsan ee taageerada imaaraadku uu siiyo maleeshiyaadka dacmu sariic ee r s f ee dalka suudaan sameynta shabakado saldhigyo ah oo ku gadaaman badda cas iyo gacanka cadmeed waxa ay la mid tahay sida uu imaaraadka uu awooddiisa dhaqaale ee aan la qiyaasi karin ugu adeegsaday in uu saldhigyo ka sameysto dalal badan oo ku xiran suudaan oo ay ku jiraan qaybta koonfur bari ee dalka liibiya oo ay ka taliyaan maleeshiyaadka jenaraal khaliifa xaftar jaad jamhuuriyadda afrikada dhexe yuganda etoobiya iyo kenya imaaraadka carabta waxay sidoo kale laba saldhig ku leedahay gudaha dalka suudaan oo dagaallo ay ka socdaan tan iyo bishii abriil ee sannaddii warbaahinta middle east ay waxa ay warqad qoraal ah u qortay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta iyo safaaradda ingiriiska si ay wax ugu weydiiyaan arrimahaasi imaaraadka carabta ayaa horay u sheegay in joogitaankiisa jasiiradda soqodre uu ku salaysan yahay sababo bini'aadinimo oo laga fulinayo iyadoo lala kaashanayo dowladda yemen iyo maamulada maxalliga ah tobankii sano ee lasoo dhaafay imaaraadka carabta waxay noqotay maalgashiga ugu weyn ee tekadaha afrika oo dhan waxayna afar boqol oo tan oo dahab ah oo lasoo tahriibiyey oo ay sanad walba ka heshaa dowladaha afrika iyadoo dhinaca kalena faragelin ku haysa dagaalada ka socda qaaradda afrika yeman waxay muhiim u ahayd siyaasadda arrimaha dibadda ee imaaraadka sannaddii laba kun shan iyo tobankii imaaraadka carabta oo ay weheliso dowladda sacuudi carabiya waxay hogaamisay isbahaysi dowlado ah oo ku biiray dagaalkii yeman si ay u taageeraan dowladda oo xilligaasi ka soo horjeeday dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee ay taageerto dowladda shiicada ah ee iiraan maleeshiyaad suudaaniin ah oo ka tirsan calooshood u shaqaystayaasha r s f ayaa aaday yeman si ay ugu biiraan isbahaysiga imaaraadka iyo sacuudiga dhammaadkii bishii agosto ee sannaddii laba kun labaiyo labaatan wax yar ka hor intii aysan yuhuudda iyo imaaraadka kala saxiixan heshiiskii loogu magac daray abraham ee dowladda maraykanku ay ku walaalaysay yuhuudda iyo imaaraadka carabta waxa ay saraakiisha sirdoonka ee labadaasi waddan ay ku kulmeen jasiiraddaasi soqodra bishii febraayo ee sannaddii laba kun koob iyo labaatan tobannaan saraakiil iyo askar yuhuud ah ayaa tagay jasiiradda soqodra iyaga oo wata diyaarado ay leedahay dowladda imaaraadka carabta sida ay warbaahinta miidhal u sheegeen ilwareedyo maxalli ah iyo sidoo kale laba diblomaasi oo gobolka ah bishii nofembar ee isla sanadkaasi ciidamada badda ee dowladda maraykanka ee taliska dhexe waxay dhoolatus ku sameeyeen badda cas iyagoo ay weheliyaan maamulada baxreen imaaraadka carabta iyo sahyuuniyadda waana dhoolotuskii militari ee ugu horreeyey oo si cad loo aqoonsaday oo dhex maray saxiixiyaasha heshiiskaasi warbixin wakhtigaasi la soo saaray saraakiil ka tirsan ciidamada badda ee maamulka yuhuudda ayaa yidhi dhoolotuskani waxa uu kordhin doonaa iskaashiga iyo amniga badda cas iyo ilaalinta argagixisada iiraan ee ka jirta gobolkan ballaaran sida ay sheegayaan sawirada dayax gacmeedyada ay soo bandhigtay middle east ay dhismaha garoon diyaaradeed oo ku yaala xeebta waqooyi ee cabdulkuuri ayaa wuxuu bilowday dhammaadka sanadkii laba kun laba iyo labaatan xilligaasi oo uu kubcayey iskaashiga u dhexeeya imaaraadka carabta iyo yuhuudda shirkadda hubka ee yuhuudda ayaa ku dhawaaqday inay siin doonto imaaraadka carabta nidaamka difaaca ee ciidanka cirka waxaana yuhuudda ay imaaraadku geysay nidaamka hore ee digniinta raadaarka kadibna bishii febraayo ee sanadkii laba kun saddex iyo labaatan labada dal waxa ay daaha ka rogeen markab ay cidi wadin oo ay si wada jir ah u sameeyeen oo awood u leh ilaalinta sahanka iyo baarista miinooyinka sawirro ay qaadeen dayax gacmeedyada la helay waxa ay muujinayaan in garoonka diyaaradaha ee ballaarintiisa la dhammaystiray uu qaadayo diyaaradaha waaweyn ee gaadiidka iyo sahminta shirkadda qandaraasyada militariga ee dowladda imaaraadka carabta ayaa wadahadal kula jirta shirkadda hubka ee yuhuudda oo ku saabsan soo iibsashada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee yuhuuddu ay leedahay sawirro dayax gacmeed ah oo laga qaaday cirifka waqooyi ee saldhigga boosaaso ayaa muujinaya wax u eg raadaarka g m afar boqol iyo saddex oo uu leeyahay faransiiska balse ay maamusho dowladda imaaraadka carabta bishii juun ee sanadkan laba kun shan iyo labaatan dowladda kaafiradda ah ee imaaraadka carabta waxa ay soo gebagabaysay heshiis lagu dhisayo waddo tiriin ah oo isku xidha somalilan iyo sidoo kale etoobiya taas oo ah calaamad kale oo muujinaysa muhiimadda ay ugu fadhido gobolkan geeska afrika الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaada islaamiga ee galgaduud munaasabad nabadoon cusub ay ku dooranaysa jufo ka tirsan beelweynta maxamuud hiraab ayaa ka dhacday deegaanka garboweyn ee wasaga magaalada ceelbuur ee wilaada islaamiga ee galgaduud haddaba munaasabadan oo isugu jirta kulamo iyo dowro sharci ah waxaa nabadoon ku dooratay jufada tulweyne aadan oo ka tirsan beesha owradeen ee qabiilka maxamuud hiraab munaasabadda waxay ka dhacday deegaanka garboweyn ee wilaayada galgaduud kulamada iyo dowrada ayaa socday muddo toddoba iyo toban maalin waxaana muddadaas gudaheeda ay jufada tulweyne aadan ku dooratay islamarkaana ku xalisay madmadow dhexdeeda ka taagnaa iyagoo ugu dambeynna doortay nabadoon cusub uu ku hogaamiye kudhaqanka shareecada islaamka waxaana ay u doorteen nabadoon cabdinaasir ciise jimcaale munaasabadda waxaa goobjoog ahaa odayaashii iyo waxgaradka tolweyne aadan iyo mas-uuliyiin ka socday wilaayada islaamiga ee galgaduud ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay odayaasha iyo nabadoonnada jufada tolweyne aadan oo soo dhoweeyey nabadoonka cusub asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan bacdigeed waxaa waaye beesha tulweyne aadan maalmo adiga toban iyo toddoba maalmooda ayay meeshan joogeen dowra ku qaateen haddii ay dowlada ku qaateen waxay ku duubteen nabadoon nabadoonkaas magaciisa la dhaho cabdinaasir ciise jimcaale waxaa weeye annaguna waxaan nahay ummaddii ou dhaqaayaan nahay haddee waxaa la rabaa adiga nabadoonkanagana aan caddeecno aan ka dambayno sidaas awgeed ciddu waa asaada waxayna ku heshiiyeen wax shareecadda diinta islaamka waafaqsan wixii shareecadda islaamka diidaydana meel baan iska saarno waa iska xoorna kitaabka ilaahayaan qaadanay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay idinkii walaalayaal waxaan intaan nagala soo qayb gashay oo aan ku soo dhoweynaynaa annaguna aan isla garannay beelweynta tulweyne aadan oo meeshaan ku dooratay nabadoon magaciisoo ah naasir ciise jimcaale insha allahu tacaala isagana kii xaqiisa guta allaha ka dhigo oo bulshadiisa si xarakaad leh ugu shaqeeya iyo islaamkao dhan annagana kuwa ku taageera oo kala shaqeeya ilaahay naga dhigo walaalayaal inaan ku dadaalno oon kala qayb qaadanno nidaamkaas iyo wanaaggaas iyo xiriirkaas ma isku raacsanna allaahu akbar allaahu akbar ilaahay idankii beesha tolweyne aadan ah meeshan dowro muddo ayaama ku dhigatay waana ku daawowday nabadoonkii hore naxariista allaha siiyo walaalaha ajirna allaha ka siiyo wuxuu naga soo maray ninka damban duubannay cabdinaasir ciise annagaa duubanno dooranay waa walaalkanya inuu aad noogu shaqeeyo cadaalad usla shaqeyn allah asaga ku duub annagana ilaahay muslim qaaliso walaalahood ku hogaansan hanaga dhigo beesha waxaan ugu hambalyaha walaayada noo timin ajir allah ka siiyo annagana qoladii israacdo kitaabka ilaahay ku dhaqanta allah naga dhigo waana aan ku ballannay wixii daaquuda waa iska reebnay wixii kitaabana inaan ku dhaqna iska ballanqaadno nabadoonkii hore ee jufada nabadoon maxamed xuseen afrax ayaa xilka u wareejiyey xanuun soo wajahay awgiis ilaahay baa mahadsan isugu kaarna keenay makaankan aan fadhinnay quruxda badan hadalla kadib waxaan horta u mahad celinayaa walaalihii heer tulweyne aadan ee toddobiyo tobanka habeen fadhiiyey qaatayna shareecada islaamka iskana qubay wixii baktiga ahay ayagana haddii alla idmo waxaan leeyahay mahaduhayn ka gaarto waana ku mahadsan tihiin waxaa soo horeeyey nabadoonka cusub waa nin astaahilah insha allaahu biillaah kariin ilaahay wax la qabto garabkiisa allaha galo anuguna ka odayahaan nin meesha ku soo gubtaanahayee wixii aan haddii al idmo ku toosi karo ka hagra maayo intaas ha ogaado jeebka ugu jirto walaalaha heer tulweyne aadan ee wiilkaa soo doortay waxaa la rabaa in lala shaqeeyo waxa lagu shaqaynayaa waa waxaad u doorateen waa shay shareecadu islaamka tilmaamaydu waa shay ehelnimadu tilmaamaydu intaasoo dhan haddii alla idmo hadduu idin yeero hadduu rag inkaga baahdo haddii haddii allimnimo waa ogtihiin waddanka maanta jihaadaa lagu jiraa howl badan baa ka socota waxa weeye ninba ciddiis ayaa loo diraya wixii uu inka soo doono hadday tala tahay hadday tusaale tahay hadday nacfi tahay waxa weeye wiilkii walaalkiinahayood keenteen waxaa la rabaa inaad ku garab istaagtaan ayadana way kula dardaarmaa xilkii tulweyne aadan aan muddo dheer soo hayey wixii mas-uuliyada oo haddii ilahaydma aan ogahay oon hay jiray waxaan ku wareejiyey wiilkayga cabdinaasir ciise jimcaale saacan laga bilaabo intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay nabadoonka cusub ee jufada tulweyne aadan nabadoon cabdinaasir ciise jimcaale waa waaye wixii aan sheegi lahay qarabada sheegtay waxba hadda cosubu kuma jiraan walaalaha beesha tulweyne aadan ee toddoba iyo toban habeen dowra ku jiray oo ku heshiiyey diinta islaamka inay isla qaataan oo daaquud bannaanka dhigay oo dii ilaahay kunahayo naftooda aysan dayacin oo i doortay waxay ii doorteen inaan xiriiriyo anna waxaa dii ilaahay ku mahaye igu diin waa ammaana diinta islaamka inaan ku dhaqo ayaguna inay igu garab istaagaan oo is igu garab bannayn oo is meeshaas layac ka imaan beesha tulweyne aadanaan ka rabaa markay tulwaanada ka soo ururto haddana waxaan rabaa naqiibka inugu sii garab galo waxaa munaasabadda ka hadlay macalin salaad gabeere asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda taxiya alxamdu lilaah ilaahayaa mahad iska leh subxaana wa tacaalaa mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh mid hore iyo mid dambaba ilaahay baa iskalena abuurtay addoommadiisii nahay bacdallaahi waxaan mahad u celihaynaa walaayada islaamka oo ummaddan masiirkeeda iyo diinteeda inay ku ilaalido mar walba u taagan mahaddaas kadib waxaan mahad u celihaynaa martida reer owradeen oo meesha joogta iyagana jasaakumullahu khayran aan leenahay waxaan mahad kale u celihaynaa beesha tulweyne aadan oo toddoba iyo toban maalmood ugu jilbaxireed arrimahooda meeshaan waxaan mahad kale u celihaynaa bahda iclaamka oo runtii camalka ay u hayaan ummadda muslimka wax la soo koobi kara aysan ahayn jasaakumullahu khayran aan leenahay intaas kadib waxaa deegaanka garbaweyn ku soo gebagabowday dowro socotay toddoba iyo toban maalmood oo loo qabtay beesha tulweyne aadan oo ka mida beesha owradeen kana sii mida beelweynta maaragta maxamuud hiraab alxamdulilaah baan leenahay ilaahay noo suuro geliyey inay noo dhammaato ayaan maaragta mahad u celihaynaa dowladaasu waxay daareed dhowr maaragta weji bay lahayd waxay kalay daareed inay nabadoon cusub duubtaan waxay kalay daareed inay maaragta sagootiyaan nabadoonkii hore alxamdulilaahi intiiba way suuro gashay beesha tulweyne aadan waxay ku heshiiday wax walba oo diinta islaamku saamaxayday ku heshiiday waxaa lagu heshiiyey ku dhaqanka shareecada islaamka in la adkeeyo waxaa lagu heshiiyey in la garab istaago jihaadka bariga afrika ka socda naf iyo maalba waxay ku heshiiyeen inay beelaha walaalahooda howdariska ay kula dhaqmaan si wanaag ah waxay ku heshiiyeen wixii maaragta islaaxa oo diinta islaamku saamaxaydo inay isla bixiyaan oo walaaltinimo iyo xushmad iyo wanaag iskula bixiyaan iyo si maaragtay farxad leh waxay ku heshiiyeen inay beelaha walaalahooda howdariska ay kula dhaqmaan si wanaag ah oo deris wanaaga inay kula dhaqmaan waxay baaq u soo jeedinayaan beelaha kale oo walaalaha oo kutubka ilaahay in lagu dhaqmo u ooman oo deriska nala ahna waxay ugu baaqayaan inay ku dhaqanka shareecada islaamka ay maaragta soo haleelaan waxaan kaloon baaq u diraynaa insha allahu tacaala dadka beesha ka dhashay oo maaragtay murtadiinta la jira inay diintooda usoo laabtaan iyo dadkooda iyo ehelkooda iyo dalkooda taasna waa ugu baaqaynaa insha allahu tacaala waxaan ka sor jeednaa dhulboobka maaragta dadka muslimiinta ah oo soomaaliyeed dhulkoodii caamka ahay muqdisho lagu dhacayo waa kasoo horjeednaa beesha waxaan leenahay xaqaas maaragtay ummadda iskalahu ha dhacsataan leenahay waxaan kalay maaragtay beeshu ay maaragta ku heshiiday in maaragta naf iyo maal lagu bixiyo jihaadka maaragta bariga afrika ka socda si maaragta islaamnimada ku jirto waxaan la dardaarmaa wiilkayga naasir ciise beeshaanu beeshaadi waaye waxay kuu dooratay maaragtay shareecada islaamka inaad ku hogaamido waanaad ballanqaadday insha allahu tacaala ilaahay waxaan kaaga baryaynaa ninkii maaragtay beesha maaragtay ku horkaca ku dhaqanka shareecada islaamka in ilaahay kaa dhigo iyaguna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay kugu adeecaan si guud waxaan leeyahay beesha habar owradeen noqobadooda nabadoonadoodiyaa jooga waxgaradkooda iyo culimmadoodayaa jooga waxaan ku heshiinay meeshii aan joognay inaan kor uga soo baxno hadda maanta ma u joogitaankan aan joogno iyo wanaaggaas aan haysanno rag dhiigoodaan ku joogno haddii ilaahay aqbalo iyo ilaahays waaxid ahay oo naga koreeya waxaan leenahay ha la tafaxayto marada ha la dhuursado naf iyo maal ha la xulo ugu dambeynna qaar ka mid ah nabadoonnada beesha owradeen oo munaasabadda ka hadla ayaa aad u soo dhoweeyey nabadoonka cusub bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah awalan ilaahay ayaa mahad iska le mahaddaas alle kadib waxaa mahadsan walaalaha reer tulweyne aadan ee toddoba iyo tobanka maalmood dowlada u jilib xiraa ee ayadoo waxa weeye waano iyo waciid iyo heshiis isgarab socday toddoba iyo tobankaas maalmood oo lagu xallinayay khilaafaadka u dhexeeyey reer tulweyne aadan halkan u fadhiday walaalahaasina way mahadsan yihiin mahaddaas kadib waxaa mahadsan walaayada islaamiga ee wax ka daadahaynaysa toddobadaas iyo tobankaas maalmood dowladda iyo heshiisyada oo nagala soo qayb gashay ilaa heer degmo iyo heer gobol waxaa kaloo mahad iskale nuqubada beesha habar owradeen oo ugu horeeyo naqiib macalin salaad gabayre iyo ku-xigeynadiisa intaas kadib waxaa mahadsan nabadoon maxamed xuseen afrax oo muddo soddon sannadood ah ka soo shaqaynayey nabadoonnimo iyo islaax baynannaas iyo walaalaha dhexdooda haddana si sharaf iyo qiimale uu wareejiyey xilkii uu intaas hayey waxaan leennahay caafimaad taama ilaahay ha siiyo walaaluhu intaas kadib waxay duubteen nabadoon cusub oo ay ku wareejiyeen xilkii oo u hayey nabadoon maxamed xuseen nabadoonkaasoo lagu magacaabo cabdinaasir ciise jimcaale intaa kadib kan nuquba ahaan waxaan ula shaqay doonnaa si wanaagsan waana soo dhowaynaynaa markaan halkaas ku joojiyo warbixinta in yar oo aan badnayn oo tixgabayo ah oo mar ammaan ah oo mar waxa weeye ay ku jirto duco intaasna iyo in kale oo ka dambayda oo lagu horkacayo jihaadka geesta afrika ka soconaya intaasna inaan ku daro waan doonaya haddii ilaahayidmo waa horyaalkii uu aadan dhalay hagarra'aantii waa niman hubbane waa dhexay kala habaabeene waa niman hubbane waa dhexay kala habaabeene haddii goortii hoyaal loo muto ee raga isku heeraaro hayingeelra kowrici karoon hibanni weeyaane ari lama hawaysto iyo waxaan laga hambaysayna allahyo wirgeli maanta waa dib u heshiisiina oo horumar gaadhsii adaan kuu himanaya oo horumar gaadhsii adaan kuu himanaya himilada nahaydu iyo saxday howshu socon weydo adigoo haraad qabagal waa lagu hungoobaaye waa haleeladii kuu dhashoo heemis laga waayey afartaas habeeyaya markaan hilinka qaadsiiyo jihaadkaanna haystiyo balaan howlgalka u leexdo gaaladaa waxaamhaamisaya weerarna u haysa ee munaafaqow soo horkacay diinta baan haysan ruuxii jannada haybiyee raadin hilinkeeda waxaa lagu helaa waa inaad gaal ku hanataaye bulshadii hagaagsani mar bay horumar gaartaaye qofka qaata maantaa fursadi ina hor taallaaye rag iyo dumarna yay harin intii diinta lagu haysto hinjiray amxariya kuwaa daanishku hor joogo inaan herar u hoynaan rabaa gaalka huurada leh intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa tixdii aan ugu talagalay dowladda iyo waxa weye sumaadka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baa mahad iskale midda labaad walaayada islaamiga oo maaragtay fadhiga meesha jooga ugu sarraydaa iskale ta saddexaad qabiilka heertalweyne aadan oo beelaha owrdeen ka mid ah oo maaragtay toddoba iyo toban habeen dhabarka u dhigay ku dhabar adeega taladooda iyo arrimaadkooda ayaa iskale waxaan leeyahay nabadoonka hore maxamed xusaan afrax oo muddo badan soo dhibtoonayey kayr allah siiyo ajir iyo xasana allah ka siiyo wixii uu maaragta ka saxmay wixii uu ka qaldanmana ilaahay ha ka dhaafaan leenahay wiilka oo maaragtay hadda lasoo magacaabay cabdinaasir ciise jimcaale waxaan leenahay midkii oo maaragtay loo bego oo ilaahdinka shaqadiisa guta oo maaragtay tolku oo hogaankiisa ou isku raaco ilaahay hakaa dhigaan leenahay waa kula shaqayhaynaahoo wax walba maaragtay inaan kula ogaanaa diyaaruna haddii ilaahay idmo adigana maaragtay hanuunkaas allah ku tuso beesha waxay ku heshiiday shareecadda islaamka waxay qabto kitaabka alle wixii ku soo aroora in lagu shaqeeyo laysku raaco sidaasay maaragtay beesha ku heshiiday annaguna guud horaan u qaadannay waxaan leenahay ilaahay mahadoo ka gaarto intaas baan ku soo dhoweynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu allah mahad iskale awalan meeshaan isugu kaanyo keenay annagoo muslimayna waxaan leenahay naqiibka la doortay nabadoonka arrinta loo dhiibay allaha la garab galo waxaan leenahay beelweyntuna inaysa ku dayacin garab istaagaan anfacada la baxshaan talada la toosiyaan sidii ku quman ay wax uga sheegaan asuguna uu la qaato waxaan leenahay arrimaha sidaasaa horkac u baahan waxaan soo dhoweynaynaa walaalka sida quruxda badan uga jawaab celiyey maxamed xuseen afrax nabadoonkii hore ee beesha tulweyne aadan beelweynta tacliiliyey waxyaalaha dhaqamadu soo mareen ama haddeer ay u baahan yihiin waa ku soo dhoweynay siduu xilka u wareejiyey annaguna waa ka guddoonnay dhammaanteen sidaan muslimiinta maha u jooga u nahay sidaasaan ku soo dhaweynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaanna intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodob bixii sila aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee noo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu